bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu daroon warkayga habeen ee rediyo dalsan ciidamo la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo sheegay in wax aysan diinta iyo dhaqanka raalli ka ahayn golaha shacabka aan la horgeyn karin kadib xeerkii jinsiga ee khilaafka badan ka dhashay ciidamadii ugu horreeyey oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo la geeyey deegaanada deegaanadii dagaalbeeleedyadu ka dhaceen ee shabeellaha dhexe iyo ceelashii biyaha oo dib loo kiciyey laamaha ammaanka dowladda soomaaliya oo sheegay in meydadka raggii weerarka ku qaaday hotelka villa rosa laga soo saaray goobtaas abaaraadka caalamka warkeena haween aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon khasaare ka dhashay qarax ka dhacay dalka afghanistaan iyo dowladaha ruushka iyo shiinaha oo sameeyey dhoolatus militari oo wadajir ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan u wanaagsan waa habeennimo habeennimo arbacaah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha nofembar sanada laba kun labayo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doroonaa warkayga habeen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan markana haddaan ku bilowbo dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidamo xoogan oo ka socda kuwa sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska gorgor waxa ay geysay deegaanadii labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalameen ee hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka cadow uul ee gobolkaasi ciidamadan oo hogaaminayay taliyaha ciidamada booliska hirshabeelle iyo imaamka iyo imaam ayaa halkaasi ka bilaabaya xaqiijinta amniga deegaanadii lagu dagaalamay iyo inay ka hortagaan dadka isbaarooyinka dhigta deegaanada gobolka shabeellaha dhexe markii ciidamada la geeyey deegaanada lagu dagaalamay ee hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa dib loo howlgeliyey baraakadihii biyaha oo maalmahan xirnaa kuwaas oo qaarkood uu dagaalku ka bilowday waxaana si caadi ah u cabayey xoolaha qoysaska beelihii dagaalamay taliyaha ciidamada booliiska hirshabeelle korneel xasan dhicisow ayaa sheegay in ciidamada gorgor ee la geeyey deegaanadii lagu dagaalamay looga baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda aamin islamarkaana ay si wanaagsan ula shaqeeyaan dadka deegaanka imaamka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan laga gudbay waqtigii colaadaha loona baahan yahay sidii loo xoojin lahaa nabadda isagoo u mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka xasan sheekh iyo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe oo qeyb weyn ka qaatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in wax aysan diinta iyo dhaqanka suuban ee raalli ka ahayn golaha shacabka baarlamaanka aan la horgeyn karin kadib hadalkii kasoo yeeray mid kamid a xildhibaanada soomaaliya ee xeerka jinsiga muran fara badan uu ka dhashay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo hadlayna waxauu yidhi warkaas dib ayaan ugu soo laaban doonaa dhegeystayaal markanse ciidamadii ugu horeeyey oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la geeyey deegaanadii beeleedyadu ay ku dhaceen shabeellaha dhexe iyo sidoo kale ceelashii biyahana dib ayaa loo howlgeliyey inkastoo warkan qeybo kamida aada maqasheen misana waryahayaga abuukardayax ayaa cadalla ka soo diray cutubyadii ugu horreeyey ee ciidanka gorgor ee ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la geeyey deegaano ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan dagaal beeleedyo ay ka dhaceen ciidamadan oo ay horkacayeen taliyaha booliiska hirshabelle iyo imaamka mudullood ayaa loogu tala galay xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka isbaarooyinka waxaa sidoo kale suuro galay in dib loo kiciyo ceelbiyoodyadii ku xirmay dagaalada oo aan muddo biyo laga cabin dadka iyo duunyada ayaa mar qura hareeyey baraagihii biyaha oo muddo qallalanaa maadaama haraad badan ay u qabeen imaam daahir imaam maxamuud ayaa sheegay in laga soo gudbay xilligii colaadaha haddana loo baahan yahay in nabadda la adkeeyo awalan rabbiga subxaana watacaala u mahadnaqaynaa alxamdulilaah nabadna siiyey caafimaadna siiyey dad muslima naga dhigay maanta waxaan joognaa tuulada caddow uul oo haddii alla idmo baryahan u shaqaaqa ka taagneed alxamdulilaah ilaahayaa mahad iskale waxaa ila socda taliyaha buliiska hirshabeelle odayaal abgaal ismaano odakeenada ciidamo xoogga dalka ah oo qayb ka mida gorgor oo halkan la dejiyey sidaas darteed baryahan matooradii ay tuuladaan ku tiilay dadkii iyo dunyadii haddii idhaahn intaba waa oonnaay baarkooraa belbelsanaay waa kaas matoorka waa kacsan yahay ummadda ilaahay oo haddii idhaahay madaginad waa cabuhaysaa dunyadii waa cabtay alxamdulilah ilaahay mahad iskale ka bacdina marka kalena waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuradda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe oo haddii ilaa dhibaatada meeshaan ka dhacday go'aamaada ka qaatay annagana abgaal ismaan haddaana qaybta dhaqanka anoo imaam daahir imaan maxamuuda aan go'aan ka qaadannay ninkii isbaara lagu arkana in la soo qabto kii ordana madaxa laga gooyo ninka nin dilan in la dilo iyado dukumiintina waa la hayaa intaas ka bacdi bulshada tuuladan deggan qayb kastay ka kooban tahay waxaan ugu baaqayn anay ku soo noqoto hadday baadiyaha jirto hadday tuuladaha kale jiraan hadday cadala jiraan meel kastoo jira anay ka soo noqdaan waxaan ku dardaarmayna qof walba meeshii joogto anay nabadda ku dadaasho inay walaalnimada ku dadaasho in ummadda meel kastoo joogta sidai ahaa jirtay laysugu heliyo laysugu maslaxo laysugu tanaasulo laysugu safro korneyl xasan dhicisow taliyaha booliiska hirshabeelle ayaa sheegay in ciidanka gorgor ee maanta la geeyey deegaanka caddow uul looga baahan yahay in ay qaataan waajibaadka amni islamarkaana dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaankani ay la shaqeeyaan waxaan maanta taagannahay waa caddow uul waa tuuladii ay ka kacday rabshadii deegaannadan dagaalada uu ka bilowda waa tuuladan saakay waxaan furnay ceelkii ayadana waxaa la rabaa dadkii shacabka ah ee meeshaan ka qaxana inay dib ugu soo laabtaan xoolihina biyo waa ka cabeen dadkana sidoo kale inay yimaadiin ugu baaqaynaa waxaa kaloo halkaan keennay ciidamo dawladdu ay soo dirtay oo gorgora waxaa kaloo iyaguna waddada ku soo jira ciidamo kale toddoba boolis iyo nabadgudo imaan doona dhammaan ciidamadaasna waxaa loogu tala galay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada inay ka shaqeeyaan inay nabadda dib loo soo celiyo meeshaan shaqaaqadu ay ka kacdo caddow ulo ciidanka aan soo dejinana waxaa la go'aamiyey wax qoraya oo imaan karaa inaysan jirin ciidamadu waxay amar u qabaan cid allaale ciddii qora la soo gasha magaaladan inay qabtaan tilaabna laga qaado qof kasta waxaan leenahay dadka hubaysanoo deegaankaan joogo qoryahooda heesta goobaha kaleetoodo shaqaanku ay ka jiraan sidoo kaleetana ciidan ugii doonnaa qof kasta waxaan leenahay qorageeda ha geysato gurigeeda ciddii rabta qora inay sidato annagaa rabna inaan annagaa u diyaaro geeyahayna goobo loogu tala galoo shaab lagula diriraayaa jira aygay la aadi karaan laakiin qora dambeo deegaanadan hadda shaqaaqadu ay ka taagneed lala imaan kara ama la dhex teegnaan karaa ma jiryo ciidamaduna amar buuxay u qabaan goobta qora lagu arkaa inay qoragaas ay ka qaadaan amarkaasay qabaan ciidamadan waxaan faraynaa cid allaale ciddii qora la soo gasho gaar ahaan degmadan hadda tuuladan hadda aan taaganna inaan qora iska dhaafa xataa bustolad aan lala soo geli karin xiisadihii colaadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaano ka mida gobolka shabeellaha dhexe ee salka ku hayay aanooyin qabiil ayaa hadda u muuqda kuwa markaasi sii dhammaanaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle imaamka iyo ugaaska mudullood iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay isla qaateen qaraar ka dhan ah colaad beeleedyada iyo sidoo kale isbaarooyinka ku soo noqnoqday deegaano ka mida gobolkan abuukardayax warbaahinta dalsan deegaanka caddow uul gobolka shabeellaha dhexe
waryahayga abuukardayax aada ayuu u mahadsan yahay markan haddaan eego gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu sheegay in aysan wax aysan ogoleen diinta iyo dhaqanka raallina ka ahayn golaha shacabka aan la horgeyn karin kadib kadib markii loo eego dhibaato iyo sidoo kale isqabqabsi fara badan oo ku dhashay xeerka jinsiga waa mid kamid ka mid xildhibaanada ay keentay aadan madoobe oo hadlayna waxau yidhi
intaan aan gudagelin ajintaha adarjeediya oo aan rabo yaan ku caddayno aan maaragtay hooba oo aan dhibaataa maaragtay la abuuray oo aan jirin oo maaragtay runtii muddadii aan safarka ku maqnaa ilaa hadda maaragtay soo celgeliyey bulshada soomaaliyeed iyo qolbada shakada geliyo la gaaray arrintaas raba waxay inaan ka sheego idinku oo maaragtay aad iyo aad u mahadsanay waalada sababta leh ummadda soomaaliyeed waa ummad boqolkiiba boqol islaama xaqiiqdii in maaragtay maanta yacni mas-uuliyiinteennii oo u shaqaynahay dadkoodii dadkoodii markay maaragtay wanaag ayuu ku dhex jiro waxyaalaha qaarkooda lagu fasiro aaday dhibaato leedahay ummadda soomaaliyeedna markii dowladnimada dib loo aasaasahay waxay aad u taxgirtay in maaragtay islaamnimadeeda si gaar si xoog ah walaasiso dastuur baad ogtihiin qodobkiisa labaad wuxuu qorayaa islaamku waa diinta dowladda diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo dalka soomaaliya qodobka labaad wuxuu leeyahay dastuurka soomaaliya wax saldhig u ah qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabigeena rasuulkulahi salawatullahi wasalaamu calayhi nabidii nabadgelin xadiis korkiisa alaata waxaan ilaalinayaa wuxuun ilaalinayaa dastuurka maqaasida iyo ujeedooyinka diinteena islaamka iyo cadaalada bulshadeena walaalayaal annagoo dastuurkan kaas yahay qodobka xasabtee qodobka toddobaatan shanaad la ogtihiin asigan wuxuu qabaa waxaan waafaqsanayn shareecada islaamka dastuurka dalka ee hoose dulac shacabkiisuhoorkeeda dalka baarlamaanka lama horkeeni karo guddoonka haddii loo keenana waa gurinaya guddoomiyaha uu xaq u leeyahay base qofkii markaas sida guddoominaayo inuu guriyo intaas waafaqsanayn marka aniga oo intaastan maaragtay dadaal loo sameeyey oo aan mid sumari matelayo in maaragtay yani waxyaalaha qaarkooda yani loo nisbeeyo aad ugu xumahay dad maaragtay waxaasan oo yidhahdaan laakiin bani aadamka lagama yaabayo rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayhi waxay ku qolki lahaa baa qalqalaamay waa ogtihiin dad yidhahdeen waa waaliyahay dad yidhahdeen maaragtay waa kaahin dad yidhahdeen saas ilaahay rasuulkiis waxaas markay bani aadamka sameeyeen asigoo og bani aadam wax ku samaynayaan qof ku saarinaayo yani waxyaalahan markaad ay damacsan yihiin yani aayad oo lagu caddeeyay baa jirta oo ilaahay in maaragtay doonistiisba hor istaagi kari jirin rasuulkiis inuu guulaysanaayo si kasta dadka qaar ay u nacaan
laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in meydadka raggii weerarka ku qaaday hotelka villa rosa laga soo saaray hotelkaasi cabdiwaxiid cabdilaahi daahir ayaa warkana diyaar ah waxaa ka socda howlo nadaafadeed oo lagu hagaajinayo wax walba oo ka dhashay qaraxyadii iyo dagaalkii tooska ahaa ee maalin ka hor halkan ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda meydad ay saraakiisha amniga dowladda ku sheegeen inay yihiin raggii weerarka soo qaaday ayaa laga soo saaray hoteelka balse ma xaqiijin karno maamulada degmooyinka boondheere iyo warta nabadda ayaa ka wada shaqaynaya ololaha nadaafadda ilaa qiyaastii labaatan saacadood ayay halkan ka socotay qaraxyo iyo rasaas ay isweydaarsanayeen ciidamada dowladda iyo raggii duulaanka ahaa ee weerarka ku soo qaaday hoteelka rays burburka kuma koobna hoteelka la weeraray ee waxa kale ee uu saameeyey dhismayaal ka agdhowaa balse hadda waa la nadiifiyey xaaladduna waa mid caadi ah inkastoo ay dhismaha hoteelka ka muuqdaan raadadka burburka dhowr iyo lixdan qof ayaa laga badbaadiyey hoteelkan siddeed qof oo rayid ahna waa ay ku dhinteen sida afhayeen u hadlay booliska uu sheegay wuxuuna dhaawaca ku sheegay afhayeenka booliska ilaa shan askari ma jirto ilo ka madax bannaan booliska laga helay ilaha caafimaadka khubarada amniga ayaa su-aalo ka keenay sida loo weeraray halkan inkastoo ay hadda baaritaanno wadaan saraakiisha ugu sarraysa hay-adaha amniga dowladda cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka ugu yaraan lix iyo toban qofood ayaa ku geeriyootay halka afar iyo labaatan kalena dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen qarax ka dhacay gudaha dalkaasi afghanistan gaar ahaan waqooyiga dalkaasi magaalo ku taala ee abak lagu magacaabo tan iyo markii ururka taalibaan ee xukunka dib ugu soo laabteen bishii agoosto ee sanadkii tegay waddankaasi waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan oo joogto ah iyo weeraro intooda ugu badan khasaaro uu kasoo gaarayay dad shacab ah mas-uuliyadda weeraradaasna inta ugu badan waxaa sheeganayay ururka daacish oo dagaal xoogan kula jiro ururka taalibaan mid ka mid a dhakhaatiirta ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha intooda ugu badan uu soo gaaray dad dhalinyaro ah caruur ayaa ka mid ah dadka dhibaatooyinka kala duwan ay gaareen sidoo kale waxaa lasoo warinayaa muuqaalo kala duwan oo laga qaaday goobta qaraxa uu ka dhacay baraha bulshada lagu faafiyey ayaana waxay muujinayeen dhibaato iyo burbur xoogan iyo dhismayaal waaweyn oo dhulka kusoo dhacay sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in khasaare aada u fara badan oo intaan ka badan qaraxa uu geystay guud ahaan markii habeen aada habeennimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa nageyntaa ciduu warkeyga seego baraheena bulshada ayay dib kaga baarbaaran karaan intaan warka markiisa ciga ku kulmi doona waa dhammaantiin oo dhammaanteen idin leh waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah isma dhaafno habeenku ha idiin wacnaado
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel